waatay dhegeystaana idaacadii star f m codso gobolka waqooyibaray dhegeystaneysaan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suuban kusoo dhibaad ah xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan subax waliba halkan si toos aad uga dhegeysataan raalli noqda inkastoo wargeysyada ay soo dib dhaceen haddana bal aan ka gaarno qodobada markaas ugu weyn iminkan ay ciwaanada kala duwan ku qorqorayaan wargeyska sahakaalka wuxuu faahfaahin ka bixinaya dabcan dhacdadii baabuurkii ama gaarigii the modern the modern bas the modern cost bas baskii kambunigaasi u lahaa ay ku dhimatay soddon iyo afartan ruux kadib markii ku dhacay webiga ndithi oo halkaasi taraanka ndithi waxaa sida wargeyska saakaalka labada dhinac ka qolqorayaan waxaana wargeyska halkan dabcan tacsiin kala duwan loo kala dirayaa dadkii ku dhamaaday inkastoo laakiin wargeyska leeyahay in badan ay cabashadiisa iyo qaylihiisa ay soo yaratay kadib markii uu darawalka ka cawday in clashka ama breg wax loo yaqaano dhibaato uu ku hayo oo isbedel xoogan ama isbedel lagu sameeyo laakiin taasi in muddo ah waxaa lagu sheegay xitaa sanada fara badan sida xaaskiisa ay ku sheegayso halkan waxaana darawalka paolo muridi ninka lagu magacaabo sheegay in dhibaato xoogan uu ku qabay baskaasi laakiin markii ugu dambeysay ku dhintay baska isagoo tan iyo labadii kun sideed iyo tobankii ayuu ka cabinayay baska in cilad la cilad bixiyo ama kambaniga cilad ay ee cilad bixiso laakiin taasi maysan dhicin waxaana markaasi uu ku dhacay webiga kadib markuu goostay bregi ama xakameyn waayey dhegeystayaal waxaana ku dhimatay tirada markaas iminka la xaqiijiyey dabcan intii lasoo badbaadiyey oo markaas meydkooda la helay soddon iyo afar ruux taasoo dhacdo xun ku noqotay wadanka waxaana noqotay in dabcan guddiga badbaadada ama hay-adda badbaadada wadooyinka iyo baabuurta ee dalka n t c kuwa loo yaqaano in ay markaasi mamnuuceen baabuurkaasi u kala goosho kawntiyada kala duwan ee dalka sida xeebta kuwaaleh ee dhankan meru meelo fara badan ayuu aadaa baskaasi haddana waxaa la sheegayaa in ay meesha ka saareen ilaa amar dambe uusan shaqeyn doonin mase uu howlgeli doonin ilaa inta baaritaanada iminka ku socota baska iyo weliba cilad bixitaankiisa iyo sababaha markaasi kambaniga iskaga indhatireen dhibaatada ay dabcan dadka ay markaas in badan ka qaylinayeen dad fara badan ayaa isugu jira dhegeystayaal waxaa ka mid ah dad aroos gal rabay iyo weliba gabar oo iminkan aada loo hadalhayo doctor mary mwandisha oo siddeed iyo labaatan sano jir ah oo mar dhow jaamacaddeeda soo dhammaysay ayaa shaqadii ugu horreysayba ka heshay dhanka kuwaleh waa dhanka clifi raalle hada dhanka clifi shaqo ka heshay gabadhaasi oo socdaa usoo doonaysa maalintaas inay soo qaadato warqadeeda oo markaas ku howlgalaysay mase shaqaday ku tegaysay laakiin tajasheedii teedii ayaa markaasi soo gashay sida wargeyska halkan saakay qorayaan dad waxaa jiraan dabcan ay t expert ah ama dabcan oo ayagana ku dhinteen dabcan dhacdadaasi dad aada u tiro badan oo markaasi siyaabo kala duwan dadka ay uga hadal hadlayaan ayaa ka mid ah oo in badan markaasi soo shaqeeya sidoo kale qaarna nolosha markaasi doonaya in ay markaasi samaystaan iyo weliba dhakhaatiir ayaa ka mid ah iyo dadka markaasi takhasuska ku mutacalim ah oo ku mutacalimay qeybta kombyuutarada ayaa ka mid ah baska inta ku dhimatay bas dabcan ee ku dhacay meru oo dabcan socdaalo kala duwan dadka u sameynaya dhankaasi meru meelo fara badan ayay u kala socdeen qaar ay ka yimaadeen baase qaar ay u socdeen waa sida wargeyska saaka u qorayo konton iyo lix sano jir ayuu ahaa daroolka sida xaaskiisa ay ku sheegtay uuna markaasi ka cabanayay dhibaatada ay baska ka haysato isagoo markii dambena ka dhacay hadda baska qadkaa laga saaray oo ma shaqeyn doono sida wargeyska saaka halkan uu qorayo wargeyska lixaad iyo toddobaad wargeyska kale ee the standard iyo weliba wargeyska the daily nation halkan isagana faahfaahin ayuu ka bixinayaa bogiisa qeybta wargeyska bogiisa toddobaad dhegeystayaal wargeyska sidoo kale halkan waxaa markaas iminkan la sheegayaa in xaaladda markaas la dejiyey kadib markii madaxweynaha dalka uhuru kenyaata sixir bararka iyo weliba nolosha miciishada weliba ku saabsan qeybta cunada dhegeystayaal burka iyo sidoo kale soorta ama ugaalida ama booshada waxa u taqaanaba si walba qof walba u aqaano ayaa leeyahay markii la bixiyo toddoba dhibic shan bilyan oo lacag loon ah oo markaas xaaladaha lagu dejinayo iyo saliidda ayaa halkan in badan markay dadka gaaraan ama dukaamada ay gaaraan waxay kala kulmaan cawaaqib oo sidoo kale ay kala kulmaan inaysan weli aan waxba hoosaysan u dhicin dukaamaleyda oo markaas wareyso kala duwan laga qaaday ayaa sheegeen in hoosudhac uusan weli aysan soo gaarin sidoo kalena dowladda oo sheegtay in magdhow lasi siinayo laakiin hoos loo dhigo qutulduruuriga masamaciishada kenyaanka inkastoo kenyaanka in badan ay ka cabanayeen dhaqaale xumida wadanka ka taagan haddana masan dabcan ma awoodaan in kiiladii ama burkii ama booshadii ama soortii waxu taqaanaba inay ku bixiyaan laba boqol iyo shan shilin oo labada k g laakiin taasi ku noqotay culays fara badan oo maxay ku sheegeen inay taasi aysan xakameyn karin laakiin madaxweynaha tan iyo markuu sheegay ilaa hadda waxay tilmaamayaan inay waxba aysan hoos u dhicin laakiin lacago fara badan ay heleen toddoba dhibic shan oo deen ah ayaa markaasi loogu dejinaya xaaladda iyo weliba maciishada dadka shacabka iyadoo wakhtigan kala guurka siyaasadda loogu jira dhegeystayaal sida wargeeska saaka halkan bogiisa shan labaatanaad uu qorayo dhegeystayaal raila odinga wuxuu sheegay markaasi caawa kulanka dooda ah inuusan ka qaybgeli doonin haddaba maxaa dhahay azimio la umoja ka dhadhaysa raila odinga haddee dabcan xisbiga azimio la umoja musharaxeeda madaxtinimada raila odinga ee markaasi go-aan waafi ah u qaatay oo markaasi kaga baxayo ama sidoo kale san kaga qeyb gaarin dooda ee caaba dhacayso taasi waxay ku qasbaysaa in county claim waxaa loo yaqaano dhegeysta mise eedeynta dhinacyada kala duwan ay tahay mid chicken out ama wax markaasi lasoo karkariyay ama lasoo abaabulay lasoo qaaday dhegeysta dabcan si markaasi ay food isku daraan qeybta kenya kwanza ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto wiskibta debate yaa ka cararay labada kun todoba iyo tobankii doodii markaasi dhamatay laakiin hadda waxay markaasi taagan tahay raila odinga oo markaasi ku riixayo iskagana fogeynayo in maqaam markaasi binaadinima oo la dhaqdo ama resoning dabcan waa sida ay wargeeska saaka bogiisa labay tobnaad uu ku qorayo laakiin wuxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxba gadaal dib ha u goranin ee halkaas aan iskugu imaano dabcan noo sharaxdeed waxay tahay tibim iyo tialala waa sida markaasi madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay waana halkudhigyada markaasi raila odinga oo doykii ugu dambeysay uu dabcan halkudhigyadiisa ka imahee tialala iyo tibim dhegeystayaal inkastuu lahaa madaxweyne ku-xigeenka bal inoo macnayside halkaas ayaan kugu sugayaa dooda dabcan khubarada markaas dhowkaa siyaasadda ka faallooda ayaa tilmaamayaan sheegayaan in raila iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka doodooda ee aada markaas loo wada sugayo laakiin haddana khubarada waxay tilmaamayaan inay sidii weliba lataliyaasha kuwa aada kugu dhow dhanka siyaasadda inuu markaas uusan ka qeybgelin dooda taasoo wakhtiga yar iyo sidoo kale qaabka hadalka raila uga soo baxo iyo sida madaxweyne ku-xigeenka inaysan markaasi isqabanaynin waa laba nin oo kale ah inkastoo laakiin haddana lakala hadal lakala hadal og lakala hadal hel ogyahay haddana taasi isma isma waafaqayso in wakhtiga markaasi la xadido ama wakhtiga markaasi ay qof waliba wakhtigiisu ku dhamayso su-aalaha ama jawaabahooda waafiga inay bixiyaan siduu markiiska halkan saaka bogiisa labaatanaad uu ku qorayo dhinacyada markaasi kula teniyeen in uu iskaga usan ka qaybgelin doodaasi uu ka joogo inkastoo raakiil raila odinga asaga sheegayo in qof markaasi bini-aadinimada waxba aan ka aqoonin uusan la doodi karin siduu isaga hadalka ka dhiganayo raila odinga weli idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan dhegeystayaal i e b c waa guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ayaa dabcan ayagana imikan waxaa markaasi lagu sheegayaa in fadeexado qaar ah lagu tilmaamayo laakiin inkastoo iska difaacayso arrimahaasi oo imikan bartamaha ama dhexda ay u xiranayso waxyaalaha qaab ay markaas imikan ku habboontahay ka aamusaan jabukati oo markaasi ku qayl dabcan wuxuu ku andacuunayaa in markaasi dhiliilka lala saxiixa smathmatic and its local agent dabcan kuwa markaas garabyadooda dhinaca kale ee ka howlgala wadanka sida simlines limited waxay markaasi ka weyntahay tooda bad halkan waa kambaniga hooyadeeda ayuu leeyahay oo weli markaasi aan kala cadaanin dhibaatada iyo weliba waxyaalaha markaasi xaqiiqada raadiska ah sida markaasi wargeeska halkan uu ku qoraya boogiisa afraad mujabukati oo madaxa markaasi u weyn guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ayaa in badan markaasi ku haystay saddexda nin ee u dhashay venezuela badanka soo galay kuwaasoo soo geliyay la sheegaya maxamed dabcan cabdulaahi cabdi maxamed halkaasoo wiilka soomaaliga ah dabcan oraalahaade wiilka simles limiter combanigaasi wada shaqeynaya ka dhexeysa smathmatics in uu sheegay inuu marka hore waraaq u qoray oo ka codsanayo in wadanka ay saddexdaas shaqsi ay imaadaan si ay markaasi oo ugu taakulayaan ama waxay kala qabtaan guddiga doorashooyinka tijaabooyinka wakhtiga lagu kala jiro ee kombyuutarada iyo weliba sistemka dijitaalka ama teknolojiyada waddanka sida ay markaasi garab oga sii nahayeen dhegeystayaal kuwaasoo saddexdaasi shaqsi la sheegay inay u shaqeynayaan kambaniga qandaraaska guddiga i e b c ay siisay smatmatic loo yaqaano dhegeystayaal waxaana wargeyska halkan markaasi dabcan looga in laga doonayaa inay soo saaraan dabcan cadeemo xoogan ama waafi ah kuwa markaasi sheegaya in ay doonayaan qorshaha dabcan waa qorshaha markaasi documentariga ama xaqiijinayo i c t technical support staff ama shaqaalehda inay markaasi u rajistgarisay xafiiska kenya ama smatmatic oo markaasi lagu ataajgariyay mise qeybta markaasi shaqaaleysiinta in markaasi ay oga dhigayso mid condition ah oo mid markaasi lagu xirayo inay soo saarto shaqaalehda ay markaas wada xiriirka ay ka wada dhexayso waa sida warqadda uu ku qoray oo markaasi ka codsanayo dhegeystayaal oo fula jubukati isagoo iminkan kuwa markaasi qadaraaska siiyeen smatmatic loo yaqaano dhegeystayaal ay soo saaraan sida halkan uu ku qoray wargeyska bogiisa dhegeystayaal ee boga faraad wargeyska the daily nation raalhadestandard raila odinga isagana halkan waxa uu shalay markaasi ballanqaad xoogan u sameeyey kuwa markaasi boodhaboodhaaleyda dhugdhugleyda kuwa u taqaanaa halkaasuu sheegay in hal bilyan oo lacag ah la siin doono waa sida uu sheegay raila hal bilyan oo lacag ah ayuu siinaya waxa uu sheegay in boodhaboodhada iyo ciidamada booliiska ay dhibaato isku qabaan wuxuu sheegay in arrintaas wuxuu ka qaban doono sidoo kale wuxuu sheegay boodhaboodhada in shaksi kale aan loo wadi karin ama shaqaale ay ka yihiin qaarkooda badinkooda waxa uu sheegay tilmaamay in cid waliba markaasi fursad la siin doono oo markaas asaga uu ku shaqaysto oo asaga nafsadiisa u lahado boodhaboodhaada ama dhugdhugla u taqaanaba dhegeystayaal si uga soo saarto kadibna uu u soo celiy lacagihii deymihii markaasi uu ku qaatay maalintiina uu soo celiy lacag saddex boqolah wuxuu dhahay waxaad ka gudbi doontiin dhibaatada iyo baahiyada iyo lacagaha faraxa badan ee boodhaboodhada lagu gado iyadoo hoos aan u dhigi doono waa sida uu sheegay raila odinga sida uu harkan wargeyska saaka boggiisa saddexiy tobanaad uu ku qorayo shalay uu kulan markaasi la qaatay cabashadooda iyo dhibaatadooda markaasuu dhegeysanayay ayuu sheegay in taasi uu soo afjari doono oo sidoo kale ay ku shaqaysan doonaan kanala hadli doono ciidamada booliiska oo in badan ay ka qaylinayaan ama ay ka sheeganayaan laakiin boodhaboodhada ayaa qaabo kale ayadana dabcan lagu sheegaa inay faladembiyadada inay markaas ayagana hormood ay ka yihiin mase ay galaan hadday dhaca tahay iyo haddii wax lala cararayo inay ayada markaas u fududahay dhegeysta taasi ayaa ayadana qaabkeeda nolosha dabcan ciidamada booliiska isku ceersadaan boodhaboodhada iyo booliiska kuwa u xilsaaran taraafikada bogiisa saddexiy tobnaada wargeyska ayaa saaka halkaasi faahfaahin kaga qoraya isagoona sheegay hal bilyan oo lacaga in uu qoondeyn doono siin doono dhegeystayaal idaacadda star fm codsa gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib ayaa dhammaantiin suax wanaagsan eradhiyo subanayni leeyahay bal iminkan dhegeystayaasha qeybaha dambe aan siiyo wakhtiga oo yaan ka cunin oo daqiiqadaha kooban tobanka daqiiqa inoo soo hartay bal cid waliba dhegeysta waliba meeshuu joogo deegaankuu joogo tuuladu joogo qaryaduu joogo countigu joogo in markaas inooga waramo ama nooga xog waramo haddaad ku sugantahay dhanka beled xabo suufta etoobiya qeybteeda dhanka soomaaliya qeybteeda sidoo kale majeer madheera dhanka ramu iyo sidoo kale lheley meelo fara badan oo ka tirsan wajeer sidoo kale madheera ka tirsan tuulooyinka meelaha fogfog ee lafey ay ka mid tahay ramu ay ka mid tahay meelo badan oo aan aqooni laga yaaba inaan si qaldan u sheege laakiin waa muhiim inaan markaasi maqalno codadkooda dhegeystayaasha iyo sida star f m usoo gaarayso halka wajeer ay sidoo kale meelaha inaga dhegeysanaa sida ababkoorey habasweyne iyo dadajabula ayaa ka mid ah meelaha sida tooska aan filaya inay nooga dhegeysanaan shacabka daarfuur ayaa ka mid ah meelaha fog hadhaadho ayaa ka mid ah magaalada wajeer gudaheeda ayaa ka mid ah sida buulo hodan oo keliya aan ka aqaana laakiin dadka ayaan ka rabal inay buulooyinka kale ama xaafadaha kale ee wajeer gudaheeda magaalada inay ii kale sheegaan mahadsanideen gaarisa imow dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay balambala haddaad ku sugan tahay emgaashe mudogaashe haddaad ku sugan tahay faafi xeryaha qaxootiyada dhadhaab iyo dhadhaaba haddaad ku sugan tahay iyo haddaad ku sugan tahay dhanka masaraani huluuqo haddaad ku sugan tahay faafi haddaad ku sugan tahay haddaad ku sugan tahay tanariva haddaad ku sugan tahay dhanka mororo modogo dhegeystayaal oo aad isoo wici kartaan bal tuulooyinkaasi noo kala sheegay saaka sida kuwa bariisateen maxaa la hadalhaya maxaa la isla dhex maraya dhegeystayaal dhanka kuwaale kalifi mombasa dabca nairobi sidoo kale meru ina soo wici kartaan iselow ayaa kamid ah sidoo kale dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan yuusuf bakad ayaa niidaadihinaya dhegeystayaal nala socsiinaya xubinta wargeysada iminka dhegeystayaasha iyo hadalhayntooda maxaa saaka la hadalhayaa oo cusub qadka uu ka baxay dhegeystaha kalaan siinaya star f m soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu codkaada aad u hoosey walaale soo dhowow walaal waan kaa qaaday waan ku salaamaya ma bintiya soo dhowow ya may waan ku daray kolba dad baa imaqla dadkan baa ii sheegi doonaan iwad haye
bariga caafimaadka amniga waa okay dhanka ganacsiga maasha allah dhanka securitas sidoo kale isdhexgalka bulshada waa okay alxamdulilah wax dhibale aan kuu sheegayo mala alle subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu abaaraha ilaahay naga soo gaabiyo sicir barasan allah naga bixiyo walaal qaali adiga dhegeystayaas meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay binti aad baad u mahadsan tahay shukran xegaa kale qadka telefoonka sinaas wax wanaagsan qolkii kalab kasii baxa dhegeystaha sii fursada kale aan siisiya dhegeystaha tooska ugu jiro star f m soo dhowow asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal magacaaga
shaqooy waa dhaqaanta wajeer soo dhow walaale magaca
shaqooy waa shaqooy roqiyo xuseen soo dhowow
maasha allah walaal alxamdulilah taayaa mahad iskale isoo nabad ayaan ku abdirisanay kolay Aad.
sababta ganacsiga maasha allah asi aamina ilaahay baa mahad iskale mhm
shaqalka laakiin xoogow inuu naga maqan yahay muddaa idaacadda waan waana ku salaamay in badan adiga iyo dhegeystayaashaba Ma- may maqan tahay
maqalkaana ma hayn ilaa shan iyo laba saac saddex saac meelahaasaa noogu dambeeyay aan ka xumaaya star f m soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
ibrahim ajo xaga dheere ibraahim xagareer ka waran
waa fiican alxamdulilah haye ibraahim xagadheer u mahadsan yahay xiga kalaan siinaya star f m soo dhowow soo wanaagsan alo star f m alo star f m star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal halkee
magacayda waa deeqo waxay abdisalaan oo jooga mandheera county gaaraan qaali wowr dariiqa north education qaliiliyo ward ka waran saaka deeqow
qaalaaliyo wowr saaka alxamdulilah nabad ayaan ku agburisanay aad baa loo fiican yahay marka laga reebo dadka waa iska beeraley sanadkana xoogo beerihii shidaalkii aad u qaaliyoobay waxaa maaragtay beeraha lagu waraabiya eela waa sida badan beerihi ma tabcano abaara darana waa jirtaa midda kale waxaan leenahay siyaasadda xaggeeda aad loo hadal haya ilaahay waxaan leenahay ka madaxweyne iyo ka m c a nabadgelyaha nooga dhameeya dadweynahana waxaan fariyaa si walaalnimo ee muslimnimo ee bini-aadanimo ee qof weliba oo qofkada rabta dooro waxba xamaasada buuq iyo dhicin insha allahu nabadgelyada ku dadaala deeqow aad baad u asalaamu mahadsan tahay calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu deeqow mahadsan yahay sidoo uga qayb qaatay dhankaasi qaliliyow ayuu naga soo wacay mandheera county ka tirsan xigaha qadka telefoonka xigaan siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum walaal wacalaykum salaam halkee ku sugan tahay
dhadhaab xamdi dhadhaabaan ka soocaaya xamdi soo dhow haye
waan ku dhawahay dhadhaab alxamdulilah Mhm.
ilmaha dugsiya way noo aadeen iskuullada waa naloo aadeen waxbarashada wax xataa si alla ugu talagala waaye Mhm.
maasha allah hadal haynta ugu badan waxaa waaye un doorashan baa dadka wareerisay un meeshaad tagta oo gaaro unbaa dhaanta un la qaylan ilmihi waa naga shaqeenbo
haye
marka waxaan leeyahay muslimiinta inta eh, xanuunsan allaha caafi inta caafimaad qabsan allaha u ziyaadiyo annagana hada kuwa la dooranayo kii soo galo ku barakaysan allaha nooga dhigo amiin xamdi way mahadsan tahay dhadhaab xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaale asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
an badan baan salaamaya sarfem iyo nimanka hawsha daadiinay waa abdi cabdo xag dheer waa fiicanahay nabad baa lagu soo kaakacay haye
waa kaasoo waxaa hadal laynta u badan tahay doorashada xaggeeda oo laleeyahay ilaahu noo fuduuda aamiin
marka alla macadaar waa ku fiicanahay waa ku salaamaya shukran cabdi caddow mahadsan yahay xigadheere xigaha star f m soo dhow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusuf akad waa cabdinaasir aaji axmed weli deegaanka soomaalida qobolaa nimcaan soo dhowo qablaha nimcaan haye
alxamdulilah xaaladda guud saaka oka waaye wax dhimala gaadiidka ganacsiga saaka oka waaye waxbarashada dugsiyaalka waa laada bismillah waa fasax alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale saakay ee, nabad baa jirta waxaan ka warqabna etoobiya alxamdulilah xaaladda guud oka waaye waxaan leenahay muslimiinta meelaha joogaan ba ilaahay hamidaaya ee, muwaafaqadan allah nasiyaan leeyahay in badan aan aad baad mahadsan tahay saaxiib uu ku mahadsan yahay saaka reegaarisa hadalka ma hayo maxaa dhacay balaanbalaha hadalka ma hayo madowgaashi hadalka ma hayo masalaani hadalka ma hayo taanarifa hadalka ma hayo maxaa dhacay star f m soo dhowo
asalaamu calaykum isbakad wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waan ku maqlaya gaarsa dhaaleeda waan ka bahay
haye ka waran bulikoloj saaka
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وبين الشهور الحمد لله على كل حال الحمد لله على نعمة الإسلام nabad baan kuwaa berisana intaan ognahay waa dhula wax jaa ogine magaalo gaarsan way bilaaran tahay haye
dhinacan kawaa berisa wax qayli kama sageerin ilaahay baan mahadin joognaa aada iyo aad doorashadan iyo balaayadan iyo waxaan maaragtay ilaahay maaragtay ummadda midna u arkada ilaahay kama dhigo aamiin kenyaanka meel kasta ay ay ku nool yihin waxaan leeyahay nabadda ugu dadal nabadda ugu dadal nabadda ayaa aad maanta ugu leh baad u mahadsantahay abaha nabadda gaarane aad baa adiga u qarsan gabadha asaga dibeedka diidan waxaan leeyahay dibeedka ogolowa imow waa tahay star f m soo dhowo walaale codkaad u hooseeya abti halkee ku sugan tahay
شين عبد الواحد
kenya saaka dabeel baa kugu furan ma ordaysaa
وقال الدولة حقايا صوتي haye ka waran saaka deegaankaad ku sugan tahay ما شاء الله ولا لقي هلكم كنتوا أنا واحد الله يمدني وعنك عفوا يسوق رجوع وأنا كنا بلاي aad baad mahadsan tahay kin way mahadsan tahay gabadhaas waa gaban- waa gabadhii baraanburka qaaday Eh, ku Salaamu mahadsan tahay.
calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xuseenow haye
basado isbuuc wanaagsan saaxib subax la mid ah waan ku salaamayaa in badan soo dhowow waa xuseen cali cabdi xagarneer xuseenow waan ku salaamayaa haye ka waran saaka xaga dheera aad aad iyo aad iskuullada iyo dugsiyada hawladeedna waa waxbarasho iyo diin iyo maadi ma garas waa sax
aad baana u hawshan ugu kala socotaa ilaah iyaa la barye ari horaan kugu sheegay shughul iskumani biyina waa dhaasanna ma garas haye
waxaa tiri islaanta biyaha soo dhaamisaa baarinimadii baan wadaa allah ku barakeeyo marka diinka caddayna waan salaamayaa iyo weriyaasha adiga wakiil adigata ma garatay shukran aad baan ku salaamayna anagana guulaysta waxaan ku leeyahay halkaa ka wad salaamu calaykum aad baad umahadsantaha shukran baaba xuseen cabdi aad buu umahadsan yahay een, saaxiibkaasi xignaha qaxootiga xagdheer iga soo wacay Een, waa duqub keliya ugu baaraysan xeryaha xagadheere saan u maleynayo nin haddaad aragto caruurtiisa iskuul geysanayo reerkii usoo biyo dhaaminayo haddaad aragto nin caruurtii iskuullada ka soo celinayo markay ka soo rabaxayan soo qaadayo sii geenayo dugsiu kala dirayo ilmihii isku habeenayo caruurtii waa nin haddii hawsha guriga ka hayo soo maaha qeyb ka hayo marka wuu aad bu umahadsan yahay xuseen udayashaaga mudanta adeer star f m soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
maxamed tabana waaye dhekaburi saaxiib maxamed een, tawane dhekaburi haye
maasha allah way digan boqolkiiba boqol aada la wanaagsan see tahay waa sax alxamdulilah aad baan u fiicanahay
maasha allah anakana sidoo kale caafimaad caafimaad iyo barwaaqaan rajeynaya dadweynaha waan salaamaya insha allah aad baad mahadsantah saaxiib star f m soo dhowow halow star f m star f m halow waata dhegeystaasi oo iska dhex jiftay Hello?
walaal soo dhowow ku salaamaya haa walaalaan ku salaamaya yuusuf bakar waan kaa qaada salaamu walaal calaykum magacaaga
magaceeyu miski shirif cali aa la idhahaa ya
miski shirif cali baa la idhahaa walaal matamataan kaala socda mandheera okay meta meta eh, miski mulki soo shirif cali baa la idhahaa matamata baan degana waan ku maqlaya walaal raadiyaha kugu dheer haye haa walaal waa la iska fiican wax dhib ma jiraan aada iyo aad jawigu waa iska fiican yahay
sax magaalada doorashaha la magacaaya meel kasta ilaahay si tii wanaagsan ku dhacda allah ka dhigo aamiin waxa dhib ah waxa dhib ah maana maqlin ilaaha naga qabto aamiin marka adigana in badan baan ku salaamaya walaal shukran mulki meta meta mandera county dhegeystayaal warkii ayaa maqli doontaan dhegeystayaal sideed iyo subaxnimo laakiin hal dhegeystaan kusoo xirno kadibna warkii aan s- usii dhaadhacno dhegeystayaal waad ku maasantihiin laakiin la socodka dhegeysiga star f m soo dhowow hallow star f m
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga
waa sahro oo joogta gaaris saharoy gaarisa ka dhankee
gaaris waxaan jooga bulansuuri mula mazuuri haye codka kor u qaad balla yaa alxamdulilah alxamdulilah isku fiicanahay balaayo ma jirto waa la fiican yahay adashaa isku karin weysa yaa rabta inuu kuu kariyo shah
ya adashaa isku karin weysa yaa rabta inuu kuu kariyo
maashahay waa waa ii karsanya mas waa alxamdulilah diyaar marka codka sare u qaad ka waran saaka bula mazuuri
alxamdulilah wax dhib ma jiro biyo la-aan darteed biyo la-aan
ha shaahi maxaan karsanaa biyo ma haysano waa leer insha allah
maxaan se doo- maxaan se dooranaa biyo ma haysane
aye
waa ku salaamaya shukran aad bay umahadsantahay gabadhaasi maxaan karsanaa biyo ma haysane maxaan dooranaa biyo ma haysane leedahay gabadha aad bay umahadsantahay dhegeystayaal halkaas ku safmiraya mawlid maxamed shuure imika stuudiyaha labaad ku sugan dhegeystayaal ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan mar walbaa joogtaan naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal kusoo dhawada barnaamijka arrimaha gargaarka binaadinimada qaxootiyada oo talaado waliba isbuuca hal maalin aad ka dhegeystaan oo dhegeysan aan soo qabanna warbixinadii ugu dambeysay qaramada midoobe sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda qaxootiyada iyo weliba sanfalka u n ocha hay-adda qaxootiyada u xilsaaran u n c r hay-adda socdaalka dabcan waa hay-adda cunada adduunka w f b hay-adda caafimaadka w h o hay-adda beeraha faw hay-adaha dhammaan maxaliyada iyo weliba hay-adaha markaasi ka howlgala meelaha qaxootiyada meelaha barakacyaasha iyo weliba wadamada markaasi aadka u hooseeya oo markaasi gargaarka biniaadinimada halkaas loo gaaray cid weliba danaysa kuwa danaya kuwa markaas kurgala kuwa fahansan qaxootiga ama biniaadinimada waxay tahay dhegeystayaal warbixinadooda kala duwan ayaan talaado weliba isla soo qaadanaa isla soo bandhignaa dhegeystayaal adigana aad ku mahadsan tahay sida mar waliba dhegtayna waraaiciso dhegeysta taarikhda saaka waxay ku beegantahay lix iyo labaatanka bisha toddobaad sanada labada kun laba iyo labaatanka maalin talaada ah yuusuf bakad ayaa arrimaha gargaarka biniaadinimada qaxootiyada inila socodsiiya alaaba dhegeystayaal farsamada waa isla asaga adigana waad ku mahadsan tahay dhegeyste intaanan markaasi qodobo kale aan soo qabanin dhegeystayaal ku saabsan ama qodobada markaasi ku saabsan dhegeystayaal ee gargaarka biniaadinimada saaka aan u hayna dhegeystayaasha sharafta leh iyadoo qodobo markaasi dhowr ah ay iminka dhedhehiga qabanayaan ee hay-adaha socdaalka hay-adaha kala duwan ay markaasi soo bandhigayaan laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka waana shirkadaha kala duwan sida dabcan waa shirkada sida bref iyo sidoo kale safaricom aan ku hormara marka hore shirkada isgaarsiinta safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisheeda markaas u haysa adeegyada dabcan wanaagsan oo aad ugu farxaa macaamiisha macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada casriga fojiyo casri ah ay ku iibsan karaan labaatan shini maalin weliba safaricom waxay hadda doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxaa la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub ee newnio raybro oo waxaad ku iibsan kartaa labaatan shil maalin weliba fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iideysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala murika muisi telefoonka kenyanku yaqaanaan kabambe matooshalaha soomaalida dhadwaana macaamiisha telefoonka ee two g three g adeegan waxaa markaas la dhaa lipa mudhoogo mudhoogo micnaheeda taa tartiib tartiib ilaad iskaga bixin karta adeegan tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karta waxaad kaga faa'iideysan karta waxyaaba badan sida in markaas ka barto xirfadaha googolka sidoo kale wax kaga baari karta khaasatan wal caruurta markaasi dhalinyarada ah ee jaamacadaha iyo weliba kolejyada ku jira oo haysan haysanin lacaga ay dabcan telefoona waaweyn ay ku gataan telefoona ay nolosha markaasi ay kula jahan qaadaan balse telefoon dabcan suurtagal ah oo shirkadda isgaarsiinta safaricom ay ku hayso oo kuwa markaasi qaaliga ah waxba aansan dhaamin ayaa hadda heli kartaa dhegeyste qaraaradaas sidoo kale ku baaran karta ama waxaa loo yaqaana google mapka ama sawiro qurux badan ku qaadan karta telefoonkaasi waxaa kamid ah sida gabdhaha inay ka bartaan karinta cunada noocyadeeda kala duwan ilaan sidoo kale waa lagaga baahan yahay qaraabada qoyskaada inay cunno macaan markaasi ay kaaga bartaan halkaas sidoo kale gabdhaha laga doonaya inay ka bartaan isqurxinta iclaansaarka harqaanka waxaasoo dhan ayaa qof waliba laga doonaya inuu kasii barto telefoonka inta muddada u haysto dhegeyste macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka newnio roybro in kaleeta fursada lipa mudhoogo mudhoogo tani waxay markaas micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga ma faa'iideysan doontid wejiga hore fursadda lipa mudhoogo mudhoogo sida markaas haddaba qaraac xidig shan afar afar afar geys ama star five four four four hash kadibna xuro lipa mudhoogo mudhoogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhowe safaricom markaad lacagta hesho waa in markaas sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqaad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi aa fursad kuu siinaysa inaad si tartiib a iskaga bixiso haddii aad fursadan haysanin inaad hesho waxaa micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saara dadka aan haysanin telefoonka casriga si aad u ogaato maanta oo qaraa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadib xulo dhipa mudhoogo mudhoogo dhegeystayaal star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan bal iminkan aan kugu sii diro mid kamid adeegyada kale ee qaybta barnaamijka ka ah xagjirka ayaa had iyo jeer adeegsada fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara iyo inay si usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada qadyadooda cilibaaris waxay muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii kordhayso dabcan u noqdaan ama u noqdaan waddada markaas isticmaalka ah si ay loo dhiirgeliyo loona xagjirayo loona shaqaaleysiyo qeybaha khatarta ee dadka sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay midda markaas wax ku ool ah waxaa loo baahan yahay inay si weyn diradda loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku ool ah ee ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa markaasi dijitaalka si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta waa ka hortegidda sheekooyinka rabshadaha watay xagjirka kuwaas oo ka dhex milmay ama ku dhex milma bulshada taasoo horsadayso inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin kalageedsan iyo kuwo markaasi lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo weliba aada- aaladaha dhijitaalka kala duwan si ay markaas u daawadaan dadka kala duwan oo ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ama aada markaas lala la kulmaan fariimaha ujeedada tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada oo ay ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeysta hadalku ha- dabcan halkudhigu muxuu yahay shirkadda bref waxay markaas ku leedahay ukiona kitu sema kitu hakuna dini ambayo inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu kona ukaona ugaidi hayani mavazi tu chukua msimamo kataa ugaidi gaidi ni haramia tuwalinde watoto wetu ni rasilimali yetu Ju- watujaibushe n- na itikadi potofu kataa ugaidi linda kenya waxay sidoo kale kule tafuta elimu ebuka ugaidi tuimarishe umoja katika ta- utaf, wa- dabcan utafauti zetu tumairishe usalama kwa maendeleo tujuvunie uhuru wa dini farintan waxaa kuusoo gudbisay hay-adda bref dhegeystayaal haddaba ka taxadar oo ka feejigno arrimaha rabshada iyo xagjirka dhegeystayaal ee wata yaa lagu gaadin oo yaan laga faa'iidaysanin saaxiibayaal waa tahay dhegeystayaal bal iminkan aan imaano dhankaas iyo go- dabcan hay-adda qaramada midoobay qeybta markaas unicef maxay markaas iminkan eh, kaga hadleysaa arrimaha soomaaliya ee qadiyada markii laga hadlayo waxbarashada iyadoo markaasi qoraal aada u dheer markaasi ay aada uga diyaarisay caruurta soomaaliya ee ku nool ee dhibaatada markaasi la daaladhacayaan saaka warbixina ayaynaiga haynaa iyadoo sidoo kale warbixino kala duwan oo caalamka aad maqli doontaan kuwa markaasi afrika afrikada dhexe sidoo kale Afrik- een aad maqli doontaan ee wadamada markaasi caalamka guud ahaan warbixino kala duwan ay kala duwan ee dabcan ay soo saareen haddaba aan ku bilaawno wadanka soomaaliya iyo waxbarashadeeda saaka qodobadan halkan markaa cid waliba ay dhegeysato ay cid waliba maxay markaasi ku guul dabcan ay fahmaysaa wax halka waxbarasho waxay tahay in ka badan saddex milyan oo caruur ah oo ku nool markaasi soomaaliya ayaa ka maqan waxbarashadooda meelo badan oo dalka ah waalidiintooda ma awoodaan inay maalgeliyaan waxbarashada caruurtooda marka laga soo tego fakhriga masaafada dheer ee dugsiyada walwalka badbaadada ca- dabcan caadooyinka bulshada iyo weliba ee- ee- ee jaraanjarada waxbarashada wiilasha ee markaas lagu fuulo iyo weliba macalimiin la-aanta gaar ahaana macalimiinta haweenka iyo helitaanka yaryar ee ee taasi heli- ee dabcan hi- hi- hila- waa hila- waa hi- waa dabcan heli- waa hi- hiliska- hilis la-aanta fayadhowrka waxjoojinta waalidiinta weliba diiwaangelinta caruurta gaar ahaana gabdhaha dugsiyada in ka badan saddex milyan oo caruur ah oo ku nool soomaaliya ayaa ka maqan waxbarashada sida hay-adda qaramada midoobey u doodo eh, qaybta caruurta unisef marka caruurta eh, dugsiga galaan dhif iyo weliba naadir ma awoodaan inay buux inay si inay si buuxda uga faa'iidaystaan inta badan fasalada ayaa ah kuwo markaasi buux dhaafiya biyaha iyo weliba nadaafadda aan markaasi ku fiicnayn macalimiinta tababar la-aan iyo weliba buugagta dugsiyada oo ayaa adag in markaasi la helo tayada xun ee waxbarashada waxay ka muuqataa natiijada ardada caruurta naaf- dabcan naafada ah waxay markaasi la kulmaan caqabado kasii badan kuwa gabdhaha qa- dabcan qaangaarka ah hina waxay markaasi dhif inay markaasi dhameeyaan waxbarashada dugsiga sare caruurta ku nool bulshooyinka reer g- dabcan guuraaga ee xoolodhaqatada ah ayaa si joogtaa u socda inta badan loo diida xuquuqdooda waxbarashada colaadaha socda iyo weliba masiibooyinka dabiiciga ah ayaa sidoo kale sii wadaa barakicinta caruurta iyo weliba qa- qoysaska taasoo aada markaas u adkeysa inay sii wataan waxbarashadooda xoojinta xaqa waxbarashada waxay markaasi kor u qaadaa ca- dabcan caadidnimada waxayna rajogelin waxay rajogelin kartaa mustaqbalka ma aha caruurta oo keliya laakiin sidoo kale qoysaskooda iyo weliba bulshooyinka caruurta fasalka unisef soomaaliya waxay halkan sheegaysaa in ardada ay markaasi fadhisa fasalka dugsiga hoose dhexe iyo weliba ee qansaxley ee magaalada Dol- doolow ee soomaaliya waa halka wa- dabcan waxbarashada ee tayada leh waxay markaas u- ee u qab- dabcan u- u qalabaysaa caruurta si ay markaas ugu guuleystaan nolosha iyadoo siinaysa xirfado nololeed oo ay markaas daryeelaan naftooda oo ay buuxiyaan awoodooda unisef waxay markaasi helaan waxaa dabcan heelan heyli- waa dabcan eh, u- dabcan heelan u tahay in ay hubiyo ama ay hubiso in dhammaan gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed ay ku raaxaystaan xuquuqdooda waxbarashada taya leh laga bilaabo fursadaha waxbarashada hore ee dugsiga sare si taasi loo gaaro unisef soomaaliya waxay si dhow markaas ula shaqeysaa dowladda federaalk ee soomaaliya si ay u hormariso ge- dabcan ge- dabcan ge- eh, halkudhigeeda tani waxay markaasi ka dhigan tahay in la hubiyo in la gu- in la- in la gudbo ama la gaadho in wiilal badan oo markaas ay ku jiraan caruurta aadka u danyarta ay helaan fursado ay ku xa- dabcan ay ku xariiraan oo ay wax ku bartaan dugsiyada unisef waxay markaas la shaqaysaa maamulada maxalliga ah iyo weliba kuwa markaas waa howlwadeenada si ay markaas u siiso caruur reer guuraaga xoolo dhaqatada iyo weliba caruurta kale ee dugsiyada deegaan fursado ay ku aadaan dugsiga maamulka deegaanka iyo weliba waa howlwadayaasha soomaaliya waxaa markaas waxaan raadinay waxaan raadinaynaa inaan hirgelino habka tixgelinayso habnololeedka bulshooyinka la beegsaday tani waxay ka dhigan tahay in la dabagalo jadwal iyo weliba jadwal ay la qabsan karaan iyadoo la siinayo goobo waxbarasho ee kumeel gaar ah oo ay markaas ku weheliyaan dariiqada socdaalka maktabadaha mobeelada iyo weliba waxbarida maqal ah oo isdhexgal ah oo markaas dhammaystiran waxaa kaloo ka mid ah bixinta manhajka gaar ah oo markaas waxbarashada asaasiga oo qaab deg deg ah markaas loogu meerinayo iyadoo loo marayo jadwal daabacsan waxaana sidoo kale gacan ka geysanaya in ay dabcan abaabulaan abaabulna bulshooyinka si ay markaas mudnaanta u siiyaan waxbarashada caruurta gaar ahaana gabdhaha oo ay si buuxda u howlan yihiin ama uga horan yihiin waxbarashada caruurtooda kobcinta waxbarashada iyo weliba xirfadaha barashada tayada leh waxay u baahan tahay inay jawi badbaado leh iyo weliba macalimiin kartiga iyo waa dabcan macalimiin karti leh waxaa kaloo oo ay keenaysaa in natiijada waxbarashada la kormeero oo dib markaas loogu celiyo waxbarashadooda soomaaliya anagoo ka shaqaynaa dabcan waxaana sheegaynaa in qaab bahweyn ah ama dabcan qaab waa qaab markaas wada bahaysi ama isbahaysi ahaan aan uga ficil galno mise aan uga howlgalno halkaasi waxaana dowladda ku taageernay dhisidda nidaam waxbarasho oo xoogan waxaan sidoo kale kor u qaadnay halaal dabcan waa hanaan cusub oo si kor loogu qaado tayada waxbarashada yaluba tayada heer markaasi sare iyadoo ah qeyb markaasi ka ah shaqada waxaan ka caawinaynaa xoojinta awoodda macalimiinta bixinta agabka waxbarashada iyo weliba waxbarashada oo tayo sare leh oo ay markaas horumarinayaan siyaasadaha waxbarashada iyo weliba waxbarida muhiim ah manhajka iyo weliba qiimeynta waxbarashada ka shaqeynta xaaladaha deg deg ah tani waxay markaasi keenaysaa in la hubiyo in caruurta ay ku jirto xaalado deg deg ah iyo weliba kuwa socodba la ilaaliyo oo ay helaan fursado ay ku helaan waxbarasho markii ugu horreysay ama ay sii wadaan waxbarashadooda waxaana si dabcan sii ballaaranaysaa inayna taageero waxbaraso wasaaradaha waxbarashada si ay ula wareegaan lahaanshuhu barnaamijyada waxbarashada ee xaaladaha deg deg ah iyo weliba isdhexgalka ee bulshooyinka barakacay taasoo qayb ka ah bixinta adeegyada waxbarashada meel kasta oo suurtagala waxaana sidoo kale dabcan taageernaa kobcinta awoodda maamulka waxbarashada heer kasta iyo weliba sidoo kale bulshooyinka dugsiyada iyo caruurta si loo yeereeyo khatarada dabcan usan adkeynsiga shooga iyo weliba ka jawaabista iyo weliba taageeridda soo kabashada caruurta oo ay dhibaatadu saameysay iyadoo aan sidoo kale dabcan wax aan ka qabanayno dhibaatada caruurta markaas dhinacada kala duwan ee waxbarashada soo gaarto sidoo qaramada midoo warbixinteeda ay saaka ku sheegayso dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan saaxib yaal arrimahaasi ayaan kaga hadlaynaa barnaamijka saaka qodobo kale oo markaasi xasaasi xiiso badan ah waad maqli doontaan ee ku saabsan dhibaatada iyo caruurta markaasi soo gaarto qaabka iminkan dhegeystayaal bal aan fiirino bal nolosha iyo weliba dabcan nafaqadarada iyo caruurta sida ay noloshooda ay isku wadi karaan soomaaliya dhibaatada ka taagan iyo habka markaasi looga gudbi karo dhegeyste ma aha mid ugu horreysay dhibaato mar weliba soo baxdo ay soomaaliya looga digo haddii markaasi goob waxbarasho laga hadlayo waxaa markaasi lasoo hadal qaada dhibaatada iyo xanuunada markaasi kala duwan ay la kulmayaan hooyooyinka dadka markaas dabca hooyooyinka ee caruurta oo aan marka qaar aan u ogolaanin caruurtooda waxbarashada inay sii wataan wadanka soomaaliya unisef oo in badan markaasi kala hadasho sidoo kalena kala dadaasho in markaas la nidaamiyo sidoo kalena la helo nafaqo dhammaystiran oo caruurta waxay ku sii wadan karaan waxaa loo yaqaana malnutrition dhegeystayaal ayaa hadda nafaqo xumada ayaa ka jirta soomaaliya sanado badan oo colaado ah burburka adeegyada asaasiga iyo weliba bulshada iyo weliba nabadguurka muddo in ka badan sideed waa labada kun sideed tobankii in ka badan hal dhibic laba milyan oo caruur ah ayaa markaas lasoo la soo derisay nafaqo darro oo sanadkan markaas ugu daran caruurta badan ee soomaaliyeed ayaa helin cunno ku filan tiro ahaana iyo nooc ahaanba tiro oo aada u badan caruurta iyo weliba hoyooyinkoodii oo ayaa la ildaran dhiigyarida iyo weliba yaraanta fitimen e waxaa loo yaqaan waxaa sidoo kale aada ugu nugul yihiin cudurada faafa waxayna halis ugu jiraan inay markaasi ku dhacaan nafaqo xumo ba-an miisaan halis ah hooseeyo weliba murqo bax waa bax daran marka nafaqa xumada ay dabcan ba-an ay xumaad waa nafaqa darra xum ay imaato carruurtu way dhim- way dhintaan ama u dhimataa caalamka afartan iyo shan boqolkiiba dhammaan dhimashada carruurta waxaa lala xiriiriyaa nafaqa xumada waa sida ay qoramada midoobey ku sheegayso qaahayda unisef colaadaha socda iyo weliba sidoo kale abaaruhu fatahaaduhu waxay markaasi noqdeen kuwo aada markaasi la ildaran ama dadka dhibaatada ugu keena carruurta ku nool xaaladaha deg dega ah aada bay markaas ugu nugul yihiin waxayna halis sare uga jiraan nafaqa xumo ba-an haddii haweenka uurka leh ay haysato nafaqa darada waxay u badan tahay inay markaas ilmuhu ku dhasho miisaan yari taasoo kadhis taasoo markaas ka dhigaysa in iyo iyada isaga ay nuglaadaan dabcan caabuqyada nafaqa xumada iyo weliba xitaa dhimasho waxaan raadinaynaa inaan markaas awood aan raadinaa awoodda bulshooyinka oo markaas ku xaqiijinayno nidaamyada si loo hortago nafaqada xumada ee ka hor inaytan dhicin waxaana kaloo ka shaqaynaynaa dowladda soomaaliya ama kala shaqaynayna dowladda soomaaliya iyo weliba howlwadeenada sidii loo hirgelin lahaa xalka wax looga qabanayo nafaqa darada dalka halka la hirgeliyey ilaa iyo kun kama dabcan kun maalmood oo ugu horreyso laga bilaabo bilowga uurka hooyada iyo weliba maalinta labada ilmaha ee markaasi ay dhalanayaan sida qoramada midoobe ay ku sheegayso qodobo qodobo dhowr ah ay soo saartay xaqiijinta xalka loogu raadin karo carruurta iyo weliba sida markaasi loo samata bixin karo ilaa iyo qodoba ay halkan ay kaga qeexaysa gaaraysa toddoba qodob oo kaga hadlaysa xaaladaha ay kaga hadlaysa dabcan waa xaaladaha markaas carruurta ay kaga hadlayso arrimaha maciishada iyo weliba nafaqa xumida ka jirto wadanka soomaaliya dhegeystayaal idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan oan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal haga fogaan haga dheeraan maxamed axmed khaliif warka sagaalka subaxnino u akhrin doonaa dhegeystayaal adigana ku mahadsan tahay sida quruxda badan aa noo dhegeysanayso nala socoto sidoo kale aad u danaynayso arrimaha gargaarka biniaadinimada qaxootiyada haddaba halka dhegeystayaal arrimaha qaxootiyada markaan fiirino arrimaha dhanka dhibaatada iyo weliba macaluusha faraha badan nafaqa xumida markaas haysato maxay qaramada midoobay caruurta markaasi ka jiri oo xalkeeda u soo saartay xaqiijinta helitaanka daryeelka caafimaadka ee oo taya leh oo haweenka uurka leh caddaynta dhabcan isku dheelitirka nafaqeynta ama waxyaalaha nafaqeyn karo yaryar weliba fitamiinada sida birta zinka fitamin a haweenka uurka leh iyo weliba caruurta yaryar dabcan horumarinta iyo weliba taageeridda naasnuujiinta gaarka ah ee dhallaanka ka yar lix bilood iyo in hoyooyinka la baro sidii ay caruurtooda u quudin lahaayeen xubinta caruurta helaan daaweynta shubanka duumada iyo sidoo kale ofwareer ofwareen bixinta helitaankii biyo nadiif ah iyo weliba fayadhowr si loo yareeyo loona maareeyo jahwareerka la xiriira nafaqeynta waxaanoo kale shaqeynta dabcan ka shaqeynaynaa dowladda iyo weliba waa howlwadeenada si aynu markaas u gaarsiino ama u qorsheyno oo ayn u gaarsiino waxqabadyada nafaqeynta eh muhiimka u ah taasoo qeyb ka ah gurmadka deg dega kuwaasoo waxaa ka mid ah in la siiyo dabcan cuntooyinkii lagu daaweynayo ama lagu daaweynayo nafaqa xumada ba-an ee caruurta iyo hooyada ay dhallaanka haysato si wax looga qabto dabcan cilada ciladaha iyo sidoo kale la talinta si loo dhiirageliyo qoysaska inay ku dhaqmaan nafaqeynta iyo weliba dhaqamada markaasi caafimaad ee guriga ee ka jira dhegeysta waxaa loo yaqaana health practice at home qof waliba in nidaamkaasi ku dhaqaaqo oo cudurba faa-iidada uu cid uu raadsado shaksiga asaga caruurtiisa ku daryeeli kara dhegeystayaal halkaas aan kaga baxo dhegeystayaal arrimaha nafaqada iyo weliba xaaladahaasi ee dhegeystayaal haddaba warbixinta markaasi warbixinada kala duwan ayaa markaas iminka si toosa u gudagalaynaa warbixin saxil laga soo saaray ee dunida ugu dambeysay hay-adda caafimaadka adduunka w h o saaka maxay soo saartay dadka qaxootiyada warbixin aada u dheer ayaan arkaya saaka indhehayga qabanayaan oo markaas isku soo dabradeen kawana shaqeeyeen dhammaan xubnaha kala duwan ee ka shaqeeya ka howlgala xafiisyada hay-adda qaramada midoobey ee caafimaadka dhegeystayaal cabdurasaaq gurxan ayaa arkaya halkan iyo sidoo kale professor dad aada u tir badan arkaya bal iminkan aan fiiriye maxay warbixintan ka hadlaysaa saaka ee qaramada midoobey saaka soo saartay qeybta weliba caafimaadka bal aan yar eegno adduunka oo dhan malaayiin qaxooti iyo weliba muhaajiriin ah oo ku jira xaalado cunugul sida shaqaalaha muhaajiriinta ee xirfadahooda hooseeya ayaa la kulmaan natiijooyinka caafimaad oo liita marka la eego bulshooyinka ay martida u yihiin gaar ahaana meelaha xaaladaha nooleed iyo kuwa markaas shaqa dabcan shaqada ay yihiin kuwa heerkooda hooseeyo sida lagu sheegay warbixin ugu horeysay ee hay-adda caafimaadka w h wall ee ku saabsan caafimaadka qaxootiga iyo muhaajiriinta ay soo saartay tani waxay markaas cawaaqi xumo ku keenaysaa ixtimaalka ahi ee dunida aynan qaadin yoolka horumarinta waare ee la xidhiidha caafimaadka ee markaasi dalalka ka jira ee dadska waxaana halkan sheegaysaa maanta waxaa jira ilaa iyo hal bilyan oo muhaajiriin ee dunida oo dhan qiyaastii mid ka mid ah sideedii qof waayo aragnimada tahriibka waa tilmaa waa tilmaaminta waa tilmaamka muhiimka ah ee caafimaadkii weliba naldaanta iyo qaxootyada ee iyo sogolootiga ayaa weli markaasi kuwa ugu nugul iyo kuwa xubnaha la dayacay bulshooyinka ay ka mid yihiin sida ugu badan sidii ku yiri docr dedros warbixinta waa tii ugu horeysay ee lagu bixiyo dib u eegis caalami ah oo ku saabsan caafimaadka qaxootiga iyo sogolootiga waxaa ku baaqay tallaabo deg deg ah oo wadajir ah si loo hubiya inay heli karaan adeegyada daryeelka caafimaad ee as-aasiga u ah baahiyadooda waxaa kaloo ay muujinaysaa baahida deg deg ah ee wax looga qabanayo sababaha as-aasiga ee caafimaadka caafimaad darada iyo weliba inay si qoto dheer loo hubiyo nidaamka caafimaadka si loogu jawaabo adduunka sii kordhayo ee dhaqdhaqaaqa iyadoo lagu saleynayo ama lagu saleynayo dib u eegista ballaadhan oo lagu sameeyo sugnaanta adduunka warbixintii waxay markaasi muujinaysaa in qaxootiga iyo weliba soogolitiga aynan asal ahaan ka caafimaad yareyn dadka martida loo yahay waa halkii saameynta go-doomiyeel caafimaad dabcan ay go-doomiyeen caafimaad ee kala duwan sida waxbarashada dakhliga guryeynta helitaanka adeegyada oo ay weheliyaan caqabadaha luuqadaha dhaqanka sharciga kuwa kale ee weliba isdhexgalka kuwa inta lagu jiro dabcan koorsada nolosha kuwaas oo markaasi ka dambeysa saboolnimada natiijooyinka caafimaadka dhegeystayaal waa sida warbixinta qaramada midoobey ku sheegeysee warbixintu waxay ku celcelinaysaa in waayo aragnimada socdaalkii weliba barakaca ay tahay arrin muhiim u ah caafimaadkii weliba dabcan waa fuyubqabka qofka gaar ahaana marka lagu daro dabcan waa dabcan go-doonka kale ay galaan tusaale ahaan balanqeynta meta ee dhowaan lagu sameeyey in ka badan toddoba iyo toban milyan oo qeybka qaybgalayaal ah oo ka kala yimid lix iyo toban wadan oo ku kala yaal shan gobol oo w h o caafimaadka ayaa lagu ogaaday markii la barbardhigay shaqaalaha aan soo galootiga ahayn shaqaalaha soo galootiga ah oo ay aada markaas ugu yar isticmaalka adeegyada caafimaadka oo ay aada ugu dhowdahay inay yeeshaan dhaawac xagga shaqada ah caddaynta ayaa sidoo kale muujinaysaa inay tira ahaan u badan tahay in dabcan ilaa iyo boqol lixdan waa boqol lixdan iyo sagaal milyan oo muhaajiriin ah oo adduunka oo dhan ay ka hol yihiin shaqooyinka dabcan ay ka hol yihiin dabcan shaqooyinka khatarta ah iyo shaqooyinka baahi dabcan baahi dabcan shaqooyinka kale ee halista markaas ay ku geli karaan noloshooda sida shilalka shaqada aadka ugu dhow dhaawacyo ka soo gaara iyo dhibaatooyin caafimaad oo la xiriira shaqada marka la eego dhigooda aan markaasi soo garootiga ahayn xaaladaha ayaa kasii daray iyadoo inta badan ay xadidan yihiin ama ay xadidan yihiin gelitaanka iyo weliba isticmaalka adeegyada caafimaadka warbixintu waxay muujinaysaa in nusqaamid ah ama nusqaamaha muhiimka ah ee qaxootiga iyo weliba nidaamyada macluumaadka caafimaadka ee quseyso qaxootiga iyo weliba soo garootiga iyadoo xagga ama xogta iyo weliba cadaynuhu ay aada u badan yihiin waxay kaloo qeybsan yihiin oo ayn la barbardhigaya la barbardhigi karin dalalkii weliba waqtiyada waqtiga faraha badan ay shaqeynayaan ama waqtiga markaasi xadidan inka badan dadka dabcan oo mararka qaarkood lagu lagu aqoonsan karo xogta caalamiga ah ee loo isticmaalo la socodka s d g xogta caafimaadka ayaa inta badan ka maqan dabcan tirakoobka socdaalka weliba waa doormashaha heerka socdaalka ayaa inta badan ka maqan tirakoobka caafimaadka tani waxay adkeynaysaa in la go-daamiyo lana socdo horumarka qaxootiga iyo weliba soogolootiga ay ku wajahaan caafimaadka ee la xiriira s d g yada waa lagama maarmaan in aan waxba wax badan aan ka qaban qaxootiga iyo weliba muhaajiriinta caafimaadkooda laakiin haddii aan rabno in aan bedelno xaaladaha hadda jira waxaan u baahannahay maalgashi deg deg ah si aan u wanaajino tayada ku habboon iyo weliba dhammaystirka xogta caafimaadka ee qaxootiga iyo muhaajiriinta waxaan u baahannahay xog aruurin iyo weliba nidaamyo la socodka oo si dhab ah u matelaya kala duwanaanshuhu dadka waaweyn dadka adduunka iyo weliba ay aragnimada ee qaxootiyada iyo la soo garootiga ay la kulmaan adduunka oo dhan taasoo hagi karto siyaabo iyo weliba faragelin wax ku oola ayay tiri docr zuzaman kajakab oo ku-xigeenka agaasimaha guud ee w h o iyadoo la-aanta xog la mid ah oo ku saabsan caafimaadka qaxootiga iyo soo garootiga dalal oo aada u tiro badan oo dhan wakhti kadib inta badan waxay caqabadaha ku tahay horumarinta siyaasadda wanaagsan ee ku wajahan sinnaanta caafimaadka siyaasado iyo weliba qaab dhismiyaadka waa qaab markaasi dhismiyeedku ay jiraan kuwa wax ka qaban kara kana jawaabi kara baahida caafimaadka qaxootiyada iyo soo garootiga si kastaba ha ahaatee kala duwanaanshuhu natiijooyinka caafimaadka ayaa weli markaasi warbixintooduna waxay markaasi muujinaysaa inay uga badan yihiin la-aanta dabcan sinaan la-aanta ka jirto labada dhinac caafimaadka kama bila dabcan kama bilaamo ama kuma dhammaado dabcan xuduudka waddan xaaladda socdaalku waa in ay markaasi noqon karin takoor ah balse waa inay noqotaa siyaasad darawal ah oo lagu dhisayo laguna xoojiyo daryeelka caafimaadka iyo weliba ilaalinta bulshada iyo weliba dhaqaalaha waa in aan markaas dib u habeen ku sameynaa nidaamyada caafimaadka ee jira ee si markaasi u noqdaan adeegyo caafimaad oo isku dhafan oo isku dhafan oo lagudabcan loogu talagalay qaxootiyada weliba soo garootiga si waafaqsan mabaadi'da daryeelka caafimaadka as-aasiga iyo weliba caymiska caafimaadka caalamiga ayuu yiri waa docr santino sornoveno agaasimaha barnaamijka caafimaadka iyo weliba socdaalka hay-adda caafimaadka w h o qaxootiga iyo weliba soo garootiga waxay soo bandhigi karaan fikradooda cusub oo markaasi dhaqaajin kara isbedelka dhaqaale iyo bulsho warbixintu waxay iftiiminaysaa tababarka aan markaasi caadiga ahayn ee qaxootiga ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee soo garootiga oo ay jawaabtu safka hore ee covid sagaal iyo toban markii ay ka faahfaahinayeen kaga hadleen qaabka ay markaasi uga qayb qaateen mid ka mid ah kuwa markaas ugu caansan waxaa ka mid ah dabcan tabarucaadka muhaajiriinta ee dhowr wadan oo ka mid ah ururada iskaashiga dhaqaalaha ee horumarinta ee loo yaqaano o e c d kuwaas oo si gaar ah muhiimadda u ahaa marka wadamada qaarkood in ka badan kala bar dhakhaatiirta ama dabcan waa kalkaalisooyinka ay yihiin ajaanib helitaanka nidaamyada caafimaadka oo dhan ayaa markaas waafaqsan mabaadi'da xaqa markaasi caafimaadka qofka uu ku leeyahay kusii bidhaamin karo kuna wadan karo nidaamku asaga uu horihiisa ku wadan karo iyadoo caymiska caafimaadka caalamiga wuxuu markaas ogolaanayaa shakhsiyaadka u baahan adeegyada caafimaadka in loo aqoonsado oo lagu taageero goorehe hore ka hor intaana markaas dhibaatooyinka badin ay dhicinba nidaamyada caafimaadka waxay markaas xoog badan yihiin ama kuga xoog badan yihiin sida dabcan xiriirkooda ee ugu liita ku daridda qaxootiga iyo weliba soo galootiga waa maalgashi qiimo leh oo lagu talagalay horumarinta iyo weliba wanaagga bulshooyinka adduunka oo dhan haddaba inagoo aqoonsan inaan tahriibka iyo weliba barakac uu saameyn ku leeyihiin caafimaadka dabcan bilyanka ama balaayiinka qof oo markaas guryaha ku aruuray warbixinta waxay markaasi dabcan calaamad u tahay horumar soo dhoweyn ah oo in markaas laga fikiro tahriibka iyo weliba barakaca iyadoo markaasi loo adeegsanayo hal muraayad oo markaasi caddaynayso in dhammaan dadka ay wada siman yihiin leensku waa caymiska caafimaadka caalamiga iyo weliba fikradda ahi in markaasi qof kasta uu xaq u leeyahay inuu markaas dhammaystirto samaqabka jireed maskaxeed iyo weliba bulsho ma aha oo markaasi keliya dabcan magnaanshuhu oo cudur ama jiro in markaas bulsho gooniya ay qabto laakiin in cid weliba markaas ay ku saxan tahay sida heerka markaas u degsan hay-adda qaramada midoobey kun sagaal boqol afartan lixdii ee qalinka markaas ay ku dugeen iskuna raaceen wakhtigii bankimuun guddoomiyihii hore hay-adda dabcan mustaqbalka wanaagsan xogeyaha guud ee sideedaad ee qaramada midoobey caqabadaha jireed dhaqaalaha iyo weliba maskaxda ee ka dhasha tahriibka iyo weliba barakac iyo weliba isdhexgalka bulshada martida loo yahay ayaa kuwa aan markaasi la iloobin iyo la ilduufan ama la fahmin waxaa soo dhoweynayaa siday markaas warbixintan u aruurinayso ra'yada kala duwan ee cadeemaha caalamiga ee loo heli karo in markaas ku saabsan caafimaadka dadka guryaha muhaajiriinta caalamiga ku ah ama wadamada markaas kala joogaan si qasab ah markaas loogu barakiciyey guryahooda ama dabcan kasoo barakaceen wadamo kale laga yaaba inay ku jiraan dhegeystayaal warbaahinta waxay markaasi warbixintan waxay markaasi muujinaysaa in habka ugu hufan ee markaas lagu dabooli karo baahiyada caafimaadka ee qaxootiga iyo soo garootiga mustaqbalka dhow dhexe iyo weliba mid muddada markaasi dheer ay tahay nidaamyo caafimaad oo isku dhafan iyo in markaasi lagu daro qaxootiga iyo weliba muhaajiriinta gudaha nidaamyada uu adeega bulshooyinka martida loo yahay inkastoo ay jiraan kheyraadka muhiimka ah ama kheyraadka waxyaalaha kheyraadka muhiimka u ah in horumarka farsamada ay tani ay markaas u baahan tahay karti nidaam caafimaad oo loo dhan yahay ayaa loo xaqiijinayaa inay markaas uga faa'iidaystaan loona fududeeyo u leedahay nidaamka casriga ee u degsan hay-adda qaramada midoobey caafimaadka in cidwalba ay doorkeeda ka qaadan karto dhammaan cidwalbayna xaq u leedahay in isbitaalka ku dhow uu aadi karo kadibna qofku iska daabeyn karo qofkana markaasi xaaladiisa aan la fiirinin inuu qofka soo galowti mise qofka inuu yahay qof muhaajir ah ama qof markaas inuu yahay qof markaas qaxooti ah qaxootiyadan muhaajiriinta iyo weliba bulshooyinka martida loo yahay in markaas hal nidaam ah ay dhammaan qowmiyadaasi ama dadkaasi loogu wada daaweeyo ama hal shay oo markaas aan lakala qaadin lakala soocin iyadoo dadka dhammaan hal laga dhigido waxaa loo yaqaano dhegeystaale warbixinta ay ku sheegayso waa hajli beneficial for all refugees migrant and host communities waa kuwa markaasi martigelida inay dhammaan sida saxda ah wax loogu wada qabto hadday tahay hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo weliba wadamada markaasi dadka ay joogaan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiina subax wanaagsan ayaani leeyahay saaxiibada markaasina dhegeysanaya bal iminkan qeybaha kale aan sii fiiriyo intaanan sii gelin aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijyada ka ah dhegeystayaal shirkada isgaarsiinta safaricom shirkada safaricom ee mar weliba waxay macaamiisheeda u haysa adeegyada waa dabcan wanaagsan oo ay markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada casriga foji labaatan shilin maalin weliba fursadan ayaa waxaa kaliya doonayaan inay macaamiisha ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxaa la midka waxaa hadda dhegeystaad iibsan kartaa telefoon cusub ee new new raybro ayaa waxaad markaasi ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin weliba fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanku yaqaanee kabambe ama tooshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka ee two g three g adeegan ayaa waxaa la dhahaa dhegeystayaal lipa mudhogo mudhogo micnaheedu taa tartiib tartiib bix adeegan tusaale dhegeysa markaad haysata telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan karta waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googleka ayaa sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa sidoo kale aad u adeegsan kartaa telefoonada waxaa u adeegsan kartaa inaad markaas guriga waqtiyada aad joogta halkaas kaga soo shaqaysan karto guriga adigoo macluumaadkii waxyaalaha dhan ee halkaasi ay kugu jiraan halkaas sidoo kale ardayda ama kuwa markaasi kolojyada jaamacadaha akhriso sidoo kale wax badan ay kaga baaran karaan telefoonkaasi mase ay ka akhrisan karaan waana telefoonka uu yahay telefoonka new raybro two g three g four g dhegeystayaal adeegan haddaba dhegeyste adeega waxyaala fara badan uu kaa caawinayaa oo maanta dabcan kuma hungoobaysid waxaa ka mid a sidoo kale in gabdhaha wax badan ay ka fahmi karaan kana baran karaan macamiish waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybro iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheed tahay haddii aad isticmaalayso telefoonkan casriga kama faa'iidaysan doonto wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiirso maanta waxaan ku leenahay qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad ka helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waa in sida markaas ugu dhaqsiyaha badan aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa muddo shan boqol oo horumaraysa halka baaqaad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysa inaad si tartiib iskaga bixiso haddii aadan fursaddan haysanin intaad hesho inaad hesho waxay markaas micnaytay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saaraya dadka aan markaasi haysanin telefoonada casri ah sida markaas si aad u ogaato waxaad heli kartaa xidig shan afar afar afar waa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal waa tahay idaacadda star f m cuse gobolka waqooyi bari aan sii aanbaqaadna dhegeystayaal midka kale ama adeega kale qaybka barnaamijka ah intaan markaas qodobada kale qaramada midoobey aan siinu gudagelin xajirka ayaa had iyo jeer adeegsada afarimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara si ay usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaan dhalinyarada qadyadooda cilmibaaristu waxay markaasi muujinaysaa in internetka weliba baraha bulshada ay sii kordhayso u noqdaan wadada isticmaalka si loo dhiirigeliyo loona xagjirayo loona shaqaaleysiiyo qeybaha khatarta ah dadka sida markaasi dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid wax ku ool ah waxaa loo baahan yahay si weyn diiradda in loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku ool ah ee ku saabsan goobaha caadiga ah iyo kuwa markaasi dijitaalka si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayeysiinta waxaa dabcan ka hortaga sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirka kuwaasoo ku dhex milmay bulshada taasoo horsedayso inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin kalgedsan iyo kuwo markaasi lagu faafin doono warbaahinta caadiga ah caadiga iyo weliba aaladaha dijitaalka ee kala duwan si ay markaas u daawadaan dadka markaasi kala duwan ama dad kala duwan ay ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ama markaasi kuwa la kulma fariimaha ujeedadu tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada ay ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeysta dabcan halkudhigu muxuu yahay shirkada bref waxay markaasi ama shirkada bref waxay markaasi ku leedahay waxadaa aragta soo sheeg dabcan ma jirto diin ama qof diintiisa markaasi qeyb kale markaasi uga faa-iideyso ama uga sheeg dabcan uga hadlayso xagjirnimada qof haddaad aragto oo xijaabkiisa qabo ama sidoo kale qaba qamiiskiisa ma aha qofkaasi inuu argagixiso yahay mise qofkaasi inuu yahay ma aha qof xagjira ah laakiin taasi waxay tahay keliya ah mid markaasi dharxirasho ama xero qof waliba labiskiisa xagjirnimada waa mid aan markaasi sal iyo raadna toonan ku lahayn diin dhegeysta laakiin waa dad markaasi abaabul xoogan ku wato keliya adiga go-aankaada keliya qaado ka hor istaag arrimaha ku saabsan xagjirka diin dabcan dabcan waa dabcan wuxuu leeyahay xagjirnimada waa dabca burcad oo waa dabcan wuxuu leeyahay gaa'idii naharamiya dhegeystayaal waa tahay idaacadda star f m codso gobolka qoybari halkaasi aan bal ku dhaafno adeegyadaasi qaybta barnaamijka ah iminkan soo qabto aan soo qabno mid ka mid adeegyada kale ee kala duwan ee markaasi qaramada midooba iyadana bal iminkan ay ka hadlayso warbixinada ugu dambeysa ay soo saareyso ay diiradda ku saareyso dhegeystayaal iminkan bal intaana aan fiirin hay-adda qaramada midoobe hay-adda weliba socdaalka adduunka halkan qaramada midoobe maxay ka tiri ayadana warbixin ay soo saartay dhegeystayaal maalinta shalayto halkan warbixin aada u dheer arka iyadana oo markaasi kaga hadlaysa nolosha iyo weliba xiriirka cimilada iyo dhibaatada ay markaasi qeybaha kala duwan ay ka helaan dhegeystayaal dabcan aan iminkan halkaasi kasii anbaqaadno dhegeystayaal haddaba madaxda iyo weliba wasaaradaha bariga geeska africa ayaa dabcan ku kulmi doona magaalada cambala dalka uganda maalinta barito waa toddoba iyo labaatanka ilaa iyo sagaal iyo labaatanka luulio si ay markaas uga baaqaan ugu baaqaan in la helo hab isku dhaafan oo markaas wax looga qaban karo isbedelka cimilada ka hor dabcan kalfadhiga toddoba iyo labaatanaad ee qaramada midoobay isbedelka cimilada ee xisbiyada cop twenty seven ee ka dhici doona masar toddoba ilaa sideed iyo tobanka novembar dhegeystayaal shirkan oo socon doona muddo saddex maalmood ayaa socon doona muddo saddex dabcan shirkan wuxuu socon doona muddo saddex maalmood oo socon doono madaxda wasaaradaha heer gobol iyo heer socdaalka deegaanada iyo weliba dalada cimiladu waxay markaas doonayaan in kor loogu qaado wacyigelinta ku saabsan saameynta isbedelka cimilada iyo weliba xaalufka deegaanka ee ku leedahay dhaqaaqyada dalka ama dadka dhegeystayaal kadib afar xili oo roobaad oo xiriir ah ee bariga iyo weliba geeska africa waxaa markaasi ka taagan abaartii ugu dareed muddo afartan sana malaayiin qof oo ku nool gobolka ayaa ka barakacay oo halis markaas ugu jira macluul abaarta ayaa ka hor dabcan horey u horseeday dhimasho badan oo ku dhacday ama ka dhacday wadanka soomaaliya etoobiya iyo sidoo kale kenya iyo jabuuti sida warbixinta markaasi qaramada midoobey saaka ay soo saartay socdaal weliba hay-adda socdaalka adduunka io emta soo noqnoqoshada korarka iyo weliba xoojinta dhacdooyinkii cimilada xumada ee ka dhashay isbedelka cimilada waxay toos markaas u qasbatay dadka inay markaas guuraan si xunna ay u saameysay habnololeedkooda dhaqankooda dhegeysa dhaqdhaqaaqyadii waxay abuureen in baahiyo fara badan ee bini-aadnimo ee cusub waxay caadis dhiban cadaadis ee saaraysa ilaha muhiimka u ah ee soo galootiga barakacayaasha weliba bulshooyinka martida loo yahay iyadoo ay markaas dabcan u tartamayaan kheyraad aada u yar dhegeystayaal ama sidoo kale nacda kala duwan ay isku herdamayaan kheyraadka deegaanada kala duwan ee fogfog oo wax yar keliya ka haystaan dhegeystayaal laakiin abaarta guud ahaan wadamada etoobiya soomaaliya kenya jabuuti ayaa markaas iminka ugu dararsan warbixinta ku sheegayso kalfadhiga waxay markaasi ka doodi doonaan iyadoo xaaladan iyo weliba nidaamka keliya laga doonaya in ay soo saaraan ay kagala xaajoon karaan wadamada kale ama caalamka ee cop tenty seven dhegeysa dabcan waa lama huraan in markaas wadaxaajoodkooda ee cop tenty seven ay ku jiraan mudnaanta ay soo bandhigayaan koob waa laba iyo tobanka wadan ee afrikaan ah oo ay markaasi ku jiraan dhalinyaradooda dhammaanteen waxaan ognahay in sanado badan iyo isbedelka cimiladu ay ku qasbi doonaan dadka inay guuraan waxaana aragnaa caddayntan maalin kasta ayuu yidhi antonio petronio agaasimaha guud ururka caalamiga ee socdaalka i o m kama hadli karno isbeddelka cimilada ama xaalufka deegaanka iyadoo aan markaasi laga hadlin dhaqdhaqaaqa caadada ah ee markaasi bulshada dhexdeeda ka dhex jirto shirkaddu waxay markaasi ama shirku wuxuu markaasi ku baaqayaa in jawaab deg deg ah si wax markaasi looga qabto saameynta isbeddelka cimilada ee dhaqdhaqaaqyada caada aadanaha qaaradda iyo sidoo kale in la muujiyo saameynta xun ee fursadaha suurtagalka ah mustaqbalka afrika horumar waana lagu gaarsiin karo waxaa la filayaa in natiijada shirarku ay noqdaan baaq markaasi ee ku qasbanayso ama kor u qaadista mowduuca muhiimka u ah ee dhaqdhaqaaqyada aadanaha ee xaaladaha isbeddelka cimiladu ee cob taasoo siinayso dowladda gobolka madal awood u leh oo markaasi looga soo saari karo arrimaha deg dega oo wax markaasi looga qaban karo loogana hortegi karo dhibaatada iyo weliba xalkeeda iyo nidaamyadeeda markaasi ay shaqayn karayaan wasiirka biyaha iyo weliba deegaanka uganda sam cheptrodis ayaa ahna martigelinaya shirka ay warbaahinta kula hadlay caasimada uganda kambala ayaa yidhi xaqiiqda ah in cob laga soo agaasimay qaaradda afrika waxay fursad wanaagsan siinaysaa dowladaha afrika inay mudnaantooda ku gaarsiiyaan caalamka madasha oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha cimilada laqabsiga khasaaraha iyo weliba dhaawaca markaas iyo weliba tahriibka iyo weliba barakacyaasha ee in badan kusoo noqnoqota afrika betris antim anwar ainwar waxay markaas wasiiru dowluhu deegaanka dalka ayaa sheegay in shirka uu yahay baaq markaas ku aadan waxqabadka wakhtigii loo baahnaa isku maatinkeeno keliya ma ahan muujinta dabcan wadareed heerka mudnaanta ay siinaysa dowladaha bariga weliba geeska africa ee saameynta isbeddelka cimilada ee dhaqdhaqaaqa aadanaha waa baaq waxqabad ah ma aha oo keliya gobolkii weliba qaaradda laakiin adduunka iyo weliba gaar ahaan kuwa markaasi ka qaybgalaya ka qayb qaadanaya ama ka qayb qaadan doona wadaxaajoodka cob qaar ka mid ah saameynta ugu daran ee isbeddelka cimilada ayaa si aad ah markaasi looga dareemay africa korarhka heer dhulka sare iyo weliba kor u kaca heerarka badda ayaa markaasi dhammaantood aada ugu xawli badan qaradda marka laga eego meel kasta oo kale qaar ka mid ah ciladu ee heerka erkulku ugu weyn ayaa laga diiwaangeliyey bariga iyo weliba geeska africa mount kenya oo ah buurta markaasi labaad ee ugu weyn afrika ayaa markaas la filaya inay noqoto mid ka mid ah safafka ugu horeeya ee buuraleyda ee ah luminaya barafka isbeddelka cimilada awgeed dalka burundi kor u kaca ah biyaha haraada waa tanganyika ayaa dadka ku qasbaya inay markaas guryahooda ka baxaan sidoo kale dhul go ka dhacay uganda koonfurta sudan ayaa dabcan la dhaaladhacaysa daadad xoogan oo sababay barakac ballaaran oo ku dhacay qeybo ka mid ah dalkaasi si aan wax markaas uga qabanno xiriirka muhiimka ah ee socdaalka deegaanka iyo cimilada waxaan markaas u baahannahay inaan tixgelinno arrintan dhaqdhaqaaqyada aadanaha oo aan markaas hubinno in lagu dhex daro siyaasadaha isbeddelka cimilada adduunka gobolka weliba qaaradda shirku wuxuu markaas bixinayaa meel bannaan in fursadahan weyn markaasi liskaga wada xaajado laguna horumariyo waxqabadka gobolka si loogu hortago dhibaatada loona yareeyo dabcan nidaamyada iyo weliba qaabka markaas si qaldan aan u isticmaalno ama qof waliba wadankiisa uu isticmaalo waxaana looga qabta barakaca loo xiro isbeddel cimilada ayuu yidhi obvias sarmaad oo ku-xigeenka xogayaha furinta qaramada midoobay oo heshiiska qaab heshiismeedka isbeddelka cimilada u n f c c c dhegeystayaal shirka golaha wasiirada waxaa martigelinaysaa dowladda jamhuuriyadda uganda ururka caalamiga ee socdaalka xarunta qaramada midoobay isbeddelka cimilada u n f c c iyo xarunta markaas kaashiga gobolka r c c kampala iyo weliba hay-adda kale dhegeystayaal waxaa margelinaya sidoo martigelinaya the international ministerial conference hosted by the government of the republic of uganda the international organization for migration united nation framework convention on climate change unfcc regional uh, collaboration center rcc campala and other partners dhegeystayaal sida warbixinta ee markaasi qaramada midoobey u n i o m t ay kusoo saartay dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaarnay aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal qeybta xagjirnimada xagjirka ayaa hadii jeer dabcan adeegsada fariimaha yuruba sheekooyinka qancin kara si ay usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaan dhalinyarada qadyadooda cilmi baaris waxay markaas muujinaysaa in internetka yuruba baraha bulshada ay sii kordhayso ay u noqdaan wadada isticmaalka si loo dhiirigeliyo loona xagjiriyo loona shaqaaleysiiyo qeybaha khatarta ee dadka sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in markaas laga hortega xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid markaas wax ku oola waxaana markaas looga baahan yahay si weyn in diradal markaas loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku oola ee ku saabsan goobaha caadiga ah iyo weliba kuwa markaas dhijitaalka ah si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayeysiinta waxaa ka hortegta sheekooyinka rabshadaha watay xagjirnimada kuwaas ee ku dhex milmay bulshada taasoo horseeday inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin kala gedsan iyo kuwo kale markaas lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo weliba aaladaha dijitaalka ee kala duwan si ay markaasi u daawadaan dadka markaasi kala duwan ay ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ama ay markaas la kulmaan fariimaha ujeedadu tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada oo ay ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeyste halkudhigu muxuu yahay shirkadda bref waxay markaas ku leedahay haddaad shay wax aragto oo dhibaato ah xagjir ah waa in markaas soo sheegtaa ma jirto diin ama waxyaala markaasi qof waliba ugu xagjireen karo in markaasi ay tahay xagjirnimada mid markaas qadyad diini ah haddii qof markaas la arko ama qabo xijaabkiisa gembiskiisa xijaabkiisa oo dhameystiran qofkii qabto mise qabo ama qabti gabadhii qabtoma ama ninkii qababa kanzu ama waxaa loo yaqaana dhegeystayan kanzu waxaa loo yaqaanaa qamiiska haddii qof kala arko ma aha qofkaas inuu yahay qof hargjir ah waxaasoo dhan waa waxaa laleeyahay waxay tahay xerasho dhar oo keliya tahay waa lebiskiisa haddaba uqaadnimada yayna kala geenin yayna isku keendarin yayna dabcan kala fogeynin aan ka wada shaqayno habka nidaamka waxaan ku barana sida aan ku raadsanno wadada waxbarashada qaabka u wanaagsan laakiin aan ka fogaano xagjirnimada dhegeystayaal farinta waxaa kuusoo gudbisay hay-adda bref dhegeystayaal warkii ayaa goorro maqli doontaan hadduu ee bahraale ka noqdo barnaamijka waxnila socodsiinaya yuusuf bakad laakiin intaa markaasi soo xiran soo gebagabenin daqiiqadaha yar oo kooban inoo soo hartay aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waa shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda safaricom ee mar weliba waxay macaamiisha u haysaa adeego wanaagsan oo ay markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan telefoonka casriga ee foji aad ku iibsan karta labaatan shilin maalin weliba safaricom ayaa waxay doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'idaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxaa la midka waxaa hadda dhegeystaad iibsan kartaa telefoon cusub ee new new raybro waxaad ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin weliba fursadan keli waxaa kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi ee telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabambe matooshiraha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yaa two g three g adeegan adeegan waxaa markaasi la dhahaa lipa mudhogo mudhogo ee micneedu tahay tartiib tartiib iskaga bixi adeegan dhegeystayaal tusaale dhegeyste markaad haysato adeega dabcan haysato telefoonka casriga internet aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfad cusub google-ka aad sidoo kale wax kaga baari kartaa adigoo gurigaada jooga kaga shaqayn kartaa adigoo aad waxbarasho ku jirta jaamacad college ama college ku jirto wax badan kaga faa'iidaysan kartaa halkaas kaga baran kartaa haddii markaas magaalada ay kugu wareerto waxaad kaga baran kartaa qaabka qaraarida google-ka map ama map google map waxaa loo yaqaano sawirraa iskaga qaadan kartaa qurux badan waxaa markaasi sidoo kale dad badan wax badan ay ka fahmi karaan gabdhaha sidoo kale cuno karinta ayay ka baran karaan iscilaansaarka isqurxinta waxaasoo dhan ayaa ka baran karaan dhegeystayaal iyo sidoo kale xarkaanka inay ka bartaan waa muhiim ayadana macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka neon raybroy in kale fursada lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas nimciinay tahay in haddii aad isticmaalaysa telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursada lipa mudhogo mudhogo si aad u fiirisatid maanta baqraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waa in sida markaas ugu dhaqsi badan aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi a fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib aad iskaga bixiso haddii aadan fursaddan u haysanin inaad hesho waxay markaas micneedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana deeradda la saaraya dadka aan haysanin telefoonka casriga si aad u ogaato inaad heli karto qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulol ipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin waxaan leenahay subax wanaagsan barqa wanaagsan warkii ayaa maqli doontaan ee tobanka barqanimo jusubagada barnaamijka daadiina la socodsiinaya arrimaha gargaarka biniadamnimada qaxootiyadan aad ku mahadsantahay saaxiibayaal dhegeystayaal halkaas aan kusoo afina barnaamijka waxaynu obolana maalinta berito arrimaha xaaladaha guud ee waddanka inta ka hore sidaas nabadgelyo shukran shakuran shukran jaziilan anagoo markaasi soo kala qaadanayni soo kala xiganaynay warbixinada markaasi kala duwan ee hay-adaha qaramada midoob sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda qaxootiyada markaasi u n c r hayadda waa hay-adda u n ocha hay-adda caafimaadka adduunka w h o hay-adaha markaas web relief iyo sidoo kale hay-adaha maxaliga ee markaasi ka howlgala meelaha kala duwan ee dunida dhegeysa si dadka markaasi daneeya dadka qaxootiyada dadka muhaajiriinta dadka barakacyaasha dadka waxaasoo dhan ee daneeya qaxootiyada in markaasi ay kaga faa'idaystaan dhegeystaan aniga yuusuf bakad ah yaan ila socodsiinaya adigana shukran ku leeyahay sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu